بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaan casharka bilaabin kolley meel yaroo weliba nusqooyinkeedna ku sugan shalay inaan sheegay hayde waan iloobay waayo daraatumaan arkay markaan cashar ka baxnay sanadadiina qaar ka mid ah ee xadiidka boqol iyo siddeed iyo sagaashan boqol iyo siddeed iyo sagaashan boqol iyo siddeed iyo sagaashan xadiidkaas ah waxaa nusqooyinkiina ku sugan ama nusqada fadlulahi samedna oo tan haystaan waa ta kuba sugan xadaثna mحamed بn salaam qaala abarana mklad bnu zayd akhbarana mklad bnu zayd nin mklad bnu zayd la yidhaahna inooguma sugno kutubta ee horena waa nin aan usoo aragnay anaga nusqadaydu qaladkaa ma lahay mklad bnu yaziida weeye yabaa meesha dhacsan waayo mklad ibnu zayd oo inoogu jiraaba kitaabka ma jiro waa mklad bnu yaziida oo ya ah weeyo horeba kitaabka meel hore inoogu horeeyey bal waa saxan doontaan waa boqol iyo siddeed iyo sagaashan sheekha bukhaari sheekha ku xiga mklad ibnu zaydin halkaasun baa ibnu yaziid ah waayo waa walow khada yarooba sida laakiin markay magac noqoto waxaan qiyaas gelay noqoto dee ninkii xataa islaa kutub taraajima u laaban waxaa la arkaa inuu ninkiiba waayo wax magacii laba kaba waayo taasi ishkaal kuba keentay oo mklad ibnu yaziid intana waa tanbiihun bay ahayd oo shalitaan iloobe baabu man sunica ilayhi macruufu faliyukaafihu wuxuu u baabaysan yahay man ruuxii sunica loo sameeyey ilayhi xaggiisa ee loo falay macruufun wax wanaagsan cidba waa khalqiga kaba mida ixsaan iyo macruuf uba samaysay falyukaafiu ruuxii macruufka iyo wanaagga u sameeyey abaalkaa u galay isna ha u abaalgudo oo dee ixsaankaa iyo wanaaggaa uu sameeyey isaguna ixsaan kale ha qaabiliyo waa xadiidkaba lafdiga inoo iman doona ay tarjamadu tahay dee xadiidkan in shaa allahu tacaala ku arki doonaa wixii macnaa حدث قال المصنف رحمه الله تعالى حد حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق السند كين كلي jaabir ibn cabdillaahina waa saxaabigii yaxya ibnu ayuubna hore waan usoo aragnay saciid ibnu cufayr magaciisa waxaa la yidhaha saciid ibnu kahiir ibnu cufayr cufayrku waa awowgii aabihii kahiir baa la yidhaa way dhacdaasaan dee isaga iyo ruwaad kaleba in awowgood loo nisbeeyo awqaadda qaarkeed ee ninkan waa nin saciid ibnu kahiir ibnu cufayr baa la yidhaa waa nin reer masar aha waa nin caalim ahaa marka la eego xagga ansaabta iyo taariikhda iyo ayaamihii carbeed adugu waxyaalo kala duwan kulansaday oo aqoon sare waxyaalaha uba lahaa waana dadka dee sheekhan bukhaari muslimna sidaasoo kale muslimna waxuu ka wariyaa ee bal waxaan leenahay waa nin saduuq oo caaishara ama dee la tawsiiqiyeybe oo ka mida dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay bukhaari iyo muslimna oo kan labadooda kitaabba waa ku sugan yahay labada saxiixa waa ku sugan yahaybe magaciisu kaa weeye saciid ibnu kahiir ibnu cufayr cumaarat bnu ghaziya waa nin ansaar ah oo reer madiine ah taas weeye kolle imika halkan dee nin kale oo taabicii inooga warinaya ishkaal ma jira awqaadda qaarkeed buu anas iyo hadduu ka wariyo oo waa la arkaa riwaayaad uu anas ka warinayo culimmadu waxay leeyiin waa irsaal taasi ama inqidaac baa jiro dee lamuu kulmin oo ha soo gaadhee lamuu kulmin bay yidhaahaane imika halkantii inooguma sugneen axmed iyo abu zurca iyo rag kalena way tawhiiqiyaan bal isaguna waa cumaarat bnu ghaziya ama shuraxbiil mowla alansaar kale ninkan shuraxbiil ibnu sacad baa la yidhaha ansaar mawaalidoodii buu kaba mid yahay dee waana nin taabiciya koleyna bal markaa waxaan leenahayna in waa athar mi ama dee culimada rag kaba midi oo ninkan daciifiyey way jiraanba marka leega malaha xagga xifdiga iyo jaanibkaasbe bal waa nin ansaaroo taabiciintii ka mida jaabir bn cabdillah wuxu lakiin axaadiidan madmuunkeeda haddii ala idhaha iyo xadiisyadan de waa axaadiis inoo sugan oo saxiixa ayuu halka baabka inoogu keenayaa sheekhu wuxu uhi jaabir bn cabdillaahi alansaariyi qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam man sunica ruuxa loo sameeyey ilayhi xaggiisa macruufun wanaag ee cidi wanaag ay u samayso falyajzihi ha abaalmariyo dee isaguna mukaafa iyo dee jazihi ha la yimaado ha ka abaalmariyo ruuxii ha u abaal celiyo ciddii wanaagga u samaysay fain lam yajid haddaanu helin maa yajziihi wuxuu ku abaalmariyo oo wuxuu ugu abaalgudo hadduu waayo falyusni calayhi yaanu qariinin ha sheeg sheego dee shardi maa hortiisa ha ka sheeg sheego waa isagoo ka maqan waayo madxiga wejiga ruuxa isagoo ku hortaagan la ammaanayaa waaba taa nahyi baa kuba yimi eh ha ammaano oo waxa uu sameeyey dee ha shaaciyo ha faafiyo macruufka iyo ixsaankaa u galayo ha ammaano waxaana inoo dambaysa haddii ala yidhaah ha u duceeyo oo axaadiisa kale inooguba iman fainahu idaa asnaa calayhi haddii uu ammaano oo wixii macruufkaa iyo wanaaggii uu sheego oo aanu qarina uu kuba ammaano faqad shakarow ninkaasi nin shukrigii gutay weeye nin ixsaankii iyo wanaaggii loo sameeyey kuba shukriyey weeye wain katamow laakiin hadduu qariyo abaalkii ma celin ma sheegayo waa qariyey oo wain katamahu bacnaa almacruuf weeye ciddii bal waxa weeyaan dee umuu muujin dadkii dee waxaan iyo abaalkan iyo ixsaankan shaksiga wax kalena umuu dee umanaan u abaal celin faqad kafarahu macnaa uu ka kufriyey oo u inkiray weeye waa nin qariyey waa nin waxa weeyaan dee inkiray waaye kufrigu taas buu noqon waman taxallaa ruuxa isku qurxiya bimaa lam yucda waxaan la siin oo waxaan isaga la siin buu isku qurxiyey oo uu sheegtay fakaannamaa waaba isagoo labisa xidhay hawbay zuurin been labadeeda maro xidhay oo kaleu ka dhigan yahay bal xadiidkan dee jumlada ugu dambaysa un mooyaane oo iyadna calaaqa iyo dee munaasabatan la yeelanaysa mooyaane waxaa kollay madmuunkiisu uu yahay ruuxii haddii ixsaan iyo macruuf cidi ay u samayso ixsaankii imaka halkan lama xadidin dee kii yaraa iyo kii badnaaba waa isla miduun macruufkiina waa wixii fiicnaayo cid kale ay u samaysay waxa weeye oo isagii dee aadaabtii ay tahay khuluqii fiicnaa uu yahay dhaqankii islaamku uu ina amrayay uu yahay macruufkaa inaan la qarin ee la horta bal ruuxii uu isku dayo ixsaankaa uu sameeyey isaguna ixsaan kale inuu qaabiliyo bal abaalkii celiyo kollay bidaayada ruuxii bilaabay unbaa leh kaas baa dee waxa weeyaan fadliga ziyaadada ay yeelanaye inuu ixsaankii celiyo bal taas ba wixii uu karayo uu ugu abaalgudo haddii taasi markaa aanu helinba duco uu duceeyo iyo sheegid uu sheego macruufkii oo uu bal matalan taas baa waxay noqonaysaa nooc shukri uu kuba shukriyey mahadnaq uu ku markaa naaqay oo ruuxii u mahadnaqay dee waxaan uu sameeyey bay noqonaysaa laakiin haddii dee mukaafa-ana aanay jirin uu qariyana uu iskaba iloobo ruux inkiray waxaan loo sameeyey ayuu noqonayaa dee kufranu nicam baa meeshii ah ruuxaan ku shukriyin ciddii ixsaanka u samaysuu noqonaya waxaanay noo soo socota ruuxa aan dadka nicmadoodii abaalkoodi iyo ixsaankooda aan garanahaynen iyagii bal ugu shukriyahayn inaanu ilaahayna subxaana watacaala kuba shukriyahayn xadiis bay nooguba dambaysaa bal xadiidku tallayn amrayo macruufkana dee macruuf guud ahaanba weeye macruufkii bal maalan dee ruuxa iyo ixsaankii loo sameeyey in waa kollay dee imaka jiziyaadkiisii lama tatabuci karo dee uu iska dudu waxyaalo badan noqone macruufkii maal buu xaggiisa ka iman wax kaloo loo qabtay buu iman macruufkii ugu weynaana waa diinta oo kale oo dee ruuxii diin ahaan ruuxa ugu faa'iideeyeen oo macruufkii ugu weynaayo kaa kale oo dhan kaba weyn walow dee dadku mala al arko kan adduunyada un laba gartiya wixii maal iyo wixii jaanibkaa ku tacalluqsanoo kan kale dee ruux ruux ilaahay waafajiye mooye aan macruufba aan looba arag ciddii u faa'iideysay xataa aimadan dee kutubtoodiina soo gaadheen kuba intifaacayna macruuf bay noo sameeyeen ixsaankoodii bayna soo gaadhay ducay mudan yihin dee abaal kale meeshii ma jirtay abaalkii wuxuu noqon inaan u ducayno hadiyo gooroo dee waxaa markaa kutubtooda aan ku intifaacayno ama ciddii kale si kale inoogu faa'iidaysay aan uba ducayno haddaba bal shareecadu tayna amraysa waa dee nicmadii in la garto ixsaankii in la garto ruuxiina loogu mahadnoqo bal taasba weeye taasi waa inta waana xadiidyada inoo soo noqnoqon doono haddii alla yidhaaho iyo laba baab oo kaleo kan ka sii dambeeya iyo macnaha inooguba iman weeye amaa jumladan ugu dambaysa waman taxallaa bima lam yucda kolley waxaa la arkaa xadiid kalena inuu kuba yihi man tashabbaca bima lam yucda halkan taxallaa bedelkeeda ruuxa isdhergiya ee waxaan la siin bal xadiidkaa kale waxaa laba socotay su-aal ama sabab uu lahaayo haweeney baa rasuulkii ilaahay u timi oo ku tidhi bal rasuulkii ilaahay oo kaba waran haddii dee ninkaygu waa lala qabay naag baa lala qabay kale daray lahayd waxaanu ninkaygu isiin aan idhaa u isiiye ujeeddadu waa tan kale si ay uga cadhaysiiso oo tani ay uga xumaato oo dhici karta halkaa calaaqadii ninkeeda oyo dee bal taas iyadii ay kuba xumaato waxaanu isiin haddaan idhaa u isiiyey oo dee waxbay sheeganaysaa waxaasu ii taray waxaasu isiiya waa ninkay iyadii bay doonaysaa inay dee waxa weeyaan bal ka cadhaysiiso ka ay markaa dee umuuraha intay kaba xumaatay hadhowna dee waxyaalo kale ay kuba kackacdo haddii aan ninkaygu waxaanu isiin aan idhaaha waa isiiyey dee daradaa daraaddeed bal xaala ka warranoo maxay arrintu tahay rasuulka ilaahay baa wuxu uhi almutashabbicu bima lam yucda ka laabisi sawbay zuurin ruuxa isku dhergiyo waxaan la siin waa tan oo kale wixii waxaan jirin bay sheeganaysaayo laakiin waa kan s halkanba waxaanu isaga laba siin buu isku qurxinayaayo uu iska dhigayaa mid ku sifoobay laba maroo beena ruux xidhan oo kale ayuu ka dhigaya macnaa waa wasfi aada u madmuuma waa wasfi aada u xun oo kale ayuu markaa arrinkaasi yahay waana dee diidmo iyo sajrin arrinkan layskagaba sajrinayo oo shaahiday zuur ama laba maroo beenna waxay kuba fasireen waxa kaba mid ah ruux bal maalan dee imaka ka soo qaado in libaaskii dadkii isagoon culimo ahayn aqoonteedna lahayn buu libaaskii iyo hogii dadkii ahlucilmiga aha lagu yaqaanay qaadanaya dadkii si ay u kadsoomaan ama dadkii zuhaada iyo cubaadooda yubtoodii qaadanaya waa wax laguma fasiray oo kale dee waana iskaba badan tahay taasi in ruux baaba labadaba maro ama dhar fiican buu soo qaadanayaa si loogu maamuuso ama uu markhaati ugu galo iyo taas oo kale oo dee waa waxyaalo dhici karana in waa hadalkii ahaa dee soomali maray caanaha dhan oo kolkole ruuxu maradan iyo libaaskan uu leeyahayba waa lagu maamuusaa oo kolkole bay dadku markay madharkan u eegayaan laguba maamuusaa bal haddaba in ruuxa caynkaase dee umuurahaas baa way kuba fasireen ama laba maro ayuu soo cariyeystay oonu lahayn oo dee si shahaadadiisii loogu aqbalo si uu qarad kale uu gaadho waa laabisu thawbay zuur in waxaanu ku sifoobin boon dee ayuu hogiisii iyo shaaradiisii iyo calaamaadkiisii qaatay waana ka marhanya waxaasoo kale waa ku ruuxa laba maro ban beena xidhay iyadna laguma fasiraya ruuxa bal adigu waxaan la siin sa dee darradaan imika xadiid kale usoo qaadano oo kale iyo amhiladan kalean sheegnay oo kale waxaan la siin dee isagii isku qurxinaya iska dhigaya inuu helay ama muujisanaya taasoo kaleu lama midiyo adigu waa waصfi madmuum oo ay tahay dee in laga dheeraado mn xadaثna msdd qaala xadaثna abu cawaanata can اlacmashi can mujaahidi can ibni cumara qaala dadkan iyada hore inuu soo wada aragnay abu cawaanana wadax ibn cabdillaahi اlyashkuri baa la yidhah magaciis kunyadiisa buu aada ugu shuhuroobay alwadax ayaa magaciisu yahay qaala wuxuu uhi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh waslm man istacaada ruuxa magan gala bilaahi ilaahay ee idin dee ilaahay buu dee idinku weydiistay inaad badbaadisaan ama ammaangelisaan faaciiduuhu magangeliya oo idinka dhibkiinnii ayaabuu ilaahay ka magangelayaa amase waxa weeyaan dhib dad kale ay dee ku samaynayaan buu cid kale kaba ayuu dee markaa ilaahay kaba magan galay ilaahay buu idinku weydiisay wax isagoo dee saa cadfi iyo in la ilaaliyo iyo la xafida ama la badbaadiyo taa kuba doonaya faaciiduuhu magangeliyo wixii dhib ahaaye uu kaba cabaniyo ka koryeela ilaa ruuxaas magangeliya waman sa'ala ruuxa weydiista bilaahi ilaahay oo ilaahay buu wax idinku weydiistay ilaahay daraaddeed waxaa laygu siiyuu yidhi kolley nahyi baa ku yimi in ilaahay wejigiisa cid uu makhluuq wax lagu weydiisto wejiga ilaahay janna lagu weydiistaaye laakiin adduunyo iyo waxaan macnaa dee adduunyo mataaceeda in ilaahay horta wejigii lagu weydiistaa wax bannaan maaha ama nahyi baa kuba yimi laakiin haddana hadday dhacdo ruux wejigii ilaahay waxuu ku weydiisto ruuxa caynkaasa in la qadiyo oo aan la siina iyadana nahyi kalaa kuba yimi oo dee waa wax iyadana loo diidayo ruuxii ilaahay horta in lagu weydiista maaha wax adduunyaa markay arrintu noqoto dee jannadana ilaah baa la weydiistaaye makhluuq lama weydiisanayo laakiin ruuxa caynkaasa haddana in la qadiyo maaho aan la siin cidiyo dee hadduu ruuxu aanu waxla-aan hayse un mooye ruuxii ilaahay wejigiisa kugu weydiistay haddaba ninkii ilaahay subxaanah wa tacaala wax idinku weydiistayna faacduh dee tacdiima lismi illaah wa shafaqatan calaa khalq illaah kaa siiya oo ha qadinina ee siiya waman ataa jumladan dambe weeye maxalu shaahidku ruuxii la yimaada ilaykum xaggiina ula yimaado macruufan wax wanaagsan oo ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto ixsaan buu idiin sameeyey fakaafi-uuhu abaalkiisii celiyo u abaalguda maxnaa waxa weeyaan taa ku talagalo u abaalguda ruuxii wanaag idiin sameeyey ixsaanka ixsaanunbaa mdee uu yahay mq wixii la qaabilinaye fain lam tajiduu haddaydaan helin maxay waa maa tukaafi-uunahu wey waxaa ruuxa u abaal guddaan oo abaalkiisa ha ku guddaan haddaydaan helin fadcu lahu u duceeye oo ducadan dee waaba isagoo eg ruuxi isagii markuu wax waayey ilaahay xaggiisa ku xawilaya dee ilaah anigu wax aan ugu abaal gudo ma haye adigu u abaal gud weeye macnuu ilaahay kiisaana wax kastaaba kaba weyn intaasi waxay noqonaysaa mukaafa ay ducadan noqonaysaa n waxay noqonaysaa abaalcelin bay noqonaysaa xadiid kalena waxaa kuba yimiba man sunica ilayhi macruufun faqaala lifaacilihi jazaaka allahu khayra faqad ablaga fi sana waa xadiid halkan aan inoogu sugnayn wanaag baa ruuxii loo sameeyey wax macruufaa loo sameeyey ruuxii u sameeyey buu ku yidhi jazaaka allahu khayran ilaahay khayr ha kugu abaal mariyo kaasi ammaantii iyo shukrigii uu ku xeel dheeraaday waayo ilaahay buu ka xawilay dee jazaha ilaahay baana ka weyn wuxuu isagu u abaal gudi lahaa oo dhan kaba weynoo ninkaasi waa nin ku xeel dheeraaday ammaantii ha horeynu soo marne ee ahayd falyusni calayhdii ammaantii uu ammaanayey iyo mukaafa-adiiba uu ku xeel dheeraadayoo bal haddii dee ducota ugu mudan ee laysugu duceeyo ee ruuxii loogu ducaynayaana in lagu yidhaaha weeye jazaaka allahu khayran ama jazaahu llahu khayran haddii dee aanu mukhaad aan lalaba khidaabayne dee laga maqan yayni ducadu maha taa horta awne fadcu lahu u duceeye oo isagii u duceeya xataa yaclama ilaa uu ka ogaado an qad kafa kaafa'tumuuhu kale xadiidka duruqdiisa qaarkood ta kuba timi ee kale wa xataa taclamuu an qad kaafa'tumuuhu ilaa ka ogaataan inau abaal celisaan ujeeddada ducadii ku celceliya mar keliya oo dee aad tidhaahaan maaha ixsaankan iyo wanaaggan in garta xusuusta oo u mahadnaqoo ducadii ku celceliya ilaa a istidhaahaan oo u malaysaan malaa waa gaadheen haatan dee wixii laydinka doonaya ama ammaantiisa ahaa ama mukaafa-adii kole dii dee ilaahay a ku xawilaysaan waa gaadheen ba halkaas oo idinku ducadii badiya weeye ku celceliya ilaa istilaahaan haatan maydaan qarin waa gaadheen oo waa u abaal celiseen ilaa istilaahaan balin kolley waa dee arrin ah khuluqii islaamkaa ee nabiilka ahaa ruuxii ixsaan iyo wanaag kuu sameeyey in loo abaal celiyo taas haddii aada taa weydo ruuxu aanu haysanna dee ducadan iyo ammaantani mukaafa ay noqonaysaa ilaah baa subxaanahu wa tacaala isagii la leeyahy adigu ilaahu abaal celiyo alfaadaha ugu xeel dheerna lafdigaan sheegnay baa kaa mida jazaaka allahu khayran bal markaa waa arrin laga yaabaa dee jawaanib dadku hadduu nin koob shaha maalin u shubay iyo nin qado u qaaday waa xusuusnaadaayo wuxuu doonaa isaguna inuu bal isaguna ti la yimaado ama qadadii u qaado laakiin arrin baa jirta maanta aada u qaa'ib ah oo ah in dadkan imika culimada ah sheekhaha ka bilow ilaa dee dadkii kale dee silsiladaa dheer waa dad ixsaan inoo sameeyey wanaag bay inoo sameeyeen bal wanaag aan te koobshaaha iyo waxaas iyo qada iyo ixsaan kaloo adduunyo la qaabiliyo aanu jirin bay inoo sameeyeen marka taasoo kale iyaguna shukrigii iyo ducadii bal wax kale maha mukaafa'a kale maahay ducadii way muteen sheegiddii iyo ammaantaasna way muteen oo kale laakiin de waxaa iskaba badan maanta kufraanka jaanibkaasi way badan yahay in hadal uu lahaa dee sawri kollay sanadkuna waa inoo sugan yahay say ugaba soo naqliyaan bal waa kan baan leenahay noocan dee kufraanka meesha dhaca ama juxuudka waxaa kaba mida markaa ixsaankii nisbadii ciddii aad wax ka faa'iidaysatay oo dee ammaanta aada ammaanayso ducadaad u ducayaysaa waa xaq horta laguu leeyahay waa mid mashaakhdii horena waa xaq aynagu wada leeyihin oo waalidadeen bay yihiinba sheegiddaa faa'iidadii aada faa'iidaysatay ciddii ku faa'idaysay aada sheegaysaana shukrigii cilmiga iyo runtii bay kaba mid tahaye laakiin qarin la qariyaa waxay noqonaysaa kufraan iyo kitmaan bay noqon imaka wasaaisha soo korodhay ka soo qaad dee waa dadka in badan sida kaba dhacda xalaakaa ruux buu kaba faa'iidaysanayaa cashiradadiisii iyo casharadiisii duubnaaba hadduu doono darsi maxaa ka faa'iidaysanaya hadha waa soo fadhiisanayaa oo cid buu u sheegayaa oo faa'iidada ciddii dee uu ka faa'iidaysay ma sheegayo uma nisbaynayo bal wuxuu iskaba dhigayaa inuu isagu ka waxaa aqoontiisii iyo macrifadiisii iyo taasee ina marna dee kuma soo darayo duca uu duceeye ha noqoto sheegid uu sheege ha noqoto ciddii uu faa'iidada kaba faa'idaystay waana noocan dee imaka ah dee kitmaanka noqonaya shukri la-aanta sida xadiidka dambe inooguba iman سفyان الhwrي ba wuxuu hadalkiisa ina نisbaة الفaa'idaةi ilى mufiidiha min الصدq fi الcilmi وashukri macnaa faa'iidadii oo loo nisbeeyo ciddii kuu faa'iideysay waxay kaba mid tahay la sheego oo taa la yidhaha halkaa ciddaasaan kaba faa'iideysay runta laga sheegayo cilmiga iyo shukrigiisa وإna السkuuta عan dalika min الkadibi fi الcilmi وakfri amuska jaanibkaa laga aamusayaana cilmiga beenta laga sheegayuu kaba mid yahayo kufrigiisuu kaba mid yahay bal dee a'imaduna hadaladii iyo nasaaixdoodii ay ku celceliyeen a'imo kala duwanaa cibaaraadkoodii dee aada u fiicnaayna soo gaadheen oo kale waxaa kaba mid ah inay nasiixadii cilmiga kaba mid tahay nisbat lfaa'idati ilaa mufiidiha taasi ay kaba mid tahay say imaam nawowi cibaaradiisii bustaan caarifiin ahaydna ruuxa taa yeelanay ilaahay cilmigiisii uu barakayn iyo xaalkiisii u barakayn ka isagu taa ka tagana oo faa'iidadii ciddii uu ka faa'iidaystay aan sheegin waa qarinaysa wuxuu ka dhigayaa wuxuu isagu xaggiisa kalaba yimi iyo mid taas iyo waxyaalo saasuu ugaba dhigaya waxay inay tahay inaan cilmigaa loo barakayn ahayn cilmi lagu intifaacan aanu noqon ahayn bal hadda waxaan leenahay macruufkii dee hadalladoodiina shaafici baa hadalkiisii alxuru man intama ilaa man afaadahu lafta ruuxa xorta ah ee khuluqa fiican le dee khuluq axraartarihi waa ruuxa u nisbo sheeganaya ciddii lafta u kordhisay ama suxbo in laxdo saaxiibnimadeedna dhowraya ilaalinaya xusuusan dee xusn alcahdi min aliimaan bal taas oo kale dee qolooyinkii kale kaba sii horreeyay sida shucba iyo amtaashi ruuxa xaraf u faa'iideeyey siday kaba yeeli jireenna way jirtaa bal waxaan leenahay macruufku dee macruufkan laba macruuf baa jirto macruufkii ama qowl ha lagugu ixsaan falo ama wax kale xataa wax yar dee jaha lagugu ixsaan falo maal ha lagugu ixsaan falo waa shay macruuf oo iyadii lagaa rabo shareecadu ku faraysa mukaafa'adii iyo abaalcelintii haddii la keli waayana calaqal inuu ruuxu sheeg sheego gees kalena uuba duceeyo macruufkii kale diineed digto waa ka kaba ahamsan ee kaba weynana isagu dee waa arrintiisu waa ducawn wax kaloo mahaba waa duco ruuxii loo duceeyo iyo dee bal sheegidaas iyo ammaantaas iyo ciddii faa'iidada lahayd oo iyo halku kaba helay iyo hadduu faa'iide aad u gariiba dee kitaab ka soo helay sheekh hore kaba soo helay mid joogo kaba maqlay inuu uba nisbeeyo waa shukrigii cilmiga weli axaadiistaasna way noo socotaayo bal waana umuuro dhici karta in badan oo khaasatan dee markii cilmigii iyo tarbiyadii ay kala hadheen ee uu noqday arrinku cilmi mujarada unan tarbiye iyo sulugii fiicnaa aan lahayn sida dee marka la eego cuquuddii dambe inaguba timi waa waxyaalo badan oo soo kordhay bal waa arrin ay tay inuu baraarugo si isaga naftiisa isaga ay maslaxadiisa tahay ruuxi xataa yaclama qad kaafa'tumuum baabu man lam yajid ilmukaafa'ata falyadcu lahu ruuxii aan celin helin wuxuu ruuxii dee ixsaanka iyo wanaagga u sameeyey ugu abaal celiyo ama haw duceeyo xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna حmad بن سلمة عan haaبit عan أنasi haaبitkan anas ka warinaya la iطlaaqaya waa haaبit بن أسلم الbunani waa ninkaa weeye haaبit kale maaha sanado aad u badan buu anas laazimaybe haaبit الbunani ninkaa caabidkeena ahaa أن المهاaجiriiن anas baa yihi مhaaجiriintii qaaluu waxay yidhaaheen ya rasuul الlahi rasuulkii ilaahayow dahaba way la tegeen oo alanصaaru anصaari bاأjri أjrigii kulih ansaar baa ajrigii oo dhan qaadatay camalkii iyo waxyaalaha iyo ajrigii oo ujeeddadu koodiina way qaateen annaga kaayagiina hadday tahay dee hijrada iyadii iyo acmaashayadii ajrigii iyagaa iska wada qaatay qaala rasuulkii oo markaa muxuu leeyihiin dee oy taa u leeyihiin markay yimaadeen madiina ansaari way soo dhoweeyeen wax kasta nin kastaaba wixii uu heli kariyey kii wax yar hayeye kii wax badan hayeyna inna waxba kamuu hakran dadkii walaalihii ahaa ilaa ay barhkood gaadhay sadee sacd ibnu rabiic kaba dhacday inuu usoo jeediyey cabdiraxmaan ibnu cawf oo lala walaaleeyo rasuulka ilaahay walaaleeyey labadooda gaar ahaan inuu xoolihiisii isagoo nin xoolo badan ahaa inuu yidhaaha aan qaybsano kala barh adigu la wareegayo lahaw maha kuba intifaac ee qaado laba dumar uu qabayna uu yihi balta adiga ad ku cajabinaysa ii tilmaan waan furi oo markay cidda baxda adigu guurso labadii midna isna kama qaadan ee suuqa magaalada itusun buu yihi waa nin tijaarana yaqaanay ilaahay bal matalan oo midna waxba kama dhimin haddaba in adigu iihaar kaa badan ee ilaahay ba yidhi wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayay muhaajiriintii markay arkeen xataa hawshii beerihii iyo sida xadiidkuba yimi iyagoo ka furtay oo wax tacabo iyaga gaadhaya aanay jirine iyagoo hawshii ay laba imanayaan haddana wixii soo baxay iyagii ay la wadaagsanayaan ay la yeesheen bay la kula intifaacayaan ay yidhahan waxaan kaba baqanay ajrigayga inay wada qaataan taas bay yidhaaheen markaasaa rasuulka ilaahay muxuu uhi laa ay laa yadhabuuna bikulli اlajri wey ajriga dhammaantiin lama wada tegayaan waayo fadliga ilaahay waa waasic idinku sawaabkii cibaadadiina waa leedihin iyaguna ajrigii musaacadada way leeyihin malaadu ay laa yadhabuuna biاljri kulih maxay waa intan haddii tan laydinka helo maa dacawtum اllaha lahum inta a u ducaynaysaane ilaahw khayr ha ku abaalmariya aad leedihiin ee ammaanaysaan san dee imikaba ay u ammaanayeen ay u sheegayeen aanay u qarinayn abaalkoodii aa u ducaynaysaan weliba in ilaahay dee adigu wanaag dee u ducaynaysaan in ilaahay wanaag ku abaalmariyo dee ducadii kale uguba ducaysay inta taasi idinkaba dhacayso waa dacwadii hortaag wa asnaytum ammaanaysaan oo calayhim iyaga wa cala alansaari bihi bilmacruuf waa waxaan wanaagay idin sameeyeen aad ku ammaanaysaan eydaan qarin ahayn ee ay aad ku shukriyaysaan gees kalena aad u ducaynaysaan iyaguna musaacadadii ajrigeedii way yeelanayaan idinkuna camalkiini iyo cibaadadiini iyo hijradiini iyo wixii kale la imanaysan ajrigeedii waynu yeelan idin iyagiina waxaa idin tareene weyn ajrigoodii horta way ku leeyihiin oo dee dhan idinkuna dad abaalkii gartay oo wanaaggii loo sameeyey gartoo abaal celiyaad noqonaysaan haddii labadan xaala laydinka wada helo ammaantan iyo ducadan laydinka wada helo baabu man lam yashkur الnaasa xadiidka laftigiisi dee intii kale waa inoo dhamay de jumladii ama xadiidka dee wixii dhamaynaya xadiidka inooguba imanaysaa waa tarjamadii ruuxi aan dadka kuba shukriyin nicmadoodi iyo abaalkoodiiyo waxay u tareen aan garan sheegin ee qariya xadaثna muسى بن ismاعيiل qala xadaثna الربيع بن مسلم qala xadaثna محamed بن زiyaadi عan أbي هurayرaةa عan النaبiyi صلى الlه عليه وسلم qala أنh qاl in rabic ibnu muslim dee imaka ma xusuusiya laakiin waa nin siqo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweyneyd kaba mido abubakar la yidhaho reer basre ahaa weeye imaam maxamed ibnu ziyaad la arkaa wuu inagu soo noqda waa nin siqaat ruwaad iyo asxaabtii dee abu hurayre kaba mid ee siqaadda ahayde wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yashkur illaaha ilaahay kuma shukriyayo man laa yashkur innaasa ninkaan dadka u mahadnaqin ee abaalkoodii iyo wixii ay u tareen qariya ee ku shukriyi waaya nin ilaahay ku shukriyey ma noqonayo taas baa rasuulka ilahi laa yashkur illah waana xadiida صaxiixa man laa yashkur innaasa dadka ninkii aan kuba shukriyin waa macruufkoodii iyo wanaagoodii iyo wixii ay u tareen aan garan een sheegin en iyagii ugu aan ama abaalkoodii celin ama aan muujin saaseen ku ammaanin een daahirin uguna ducayn in ilaahay ku shukriyey maaha bal xadiidkan kolley laba wej bay inoogu fasiraan culimadu oo waxa weeye midi waxa weeyaan ninka ay dabiicadiisa tahay eeg ixsaankii iyo wanaaggii dadka inuu qariyo unu sheegin waa dadkii oo hadda dee damacaasi ku jiro ninku hadduu cid u abaalgalay mala xusuusan oo dee bal matalan cala aqal in badan baaba dee rajaynaysa abaalkan inay helaan oo bal si unay kuba helaan ee dadkii ninka aan kuba shukrinaya dabeecadiisu ay noqoto dadka nicmooyinkoodii iyo abaalkoodii inuu qariyo ilaahayna kiisa kuma shukriyayo nin ilahay kiisana waa qarinaya wey ka ilaahayna subxaana wa tacaala iyo nicamtii uu siiyeyna kuma shukriyayo taasi waa macno oo bal matalan taasoyn waxa weeye in laa yashkur ilah man laa yashkur innaas macnaha kale bal matalan ay halkan sheegaan waxa weeyaan oo culimadu waa khaasatan khadaabi oo kale ilaahay subxaana wa tacaala ruuxa dadkii aan dee waxa weeyaan ixsaankii iyo wanaag ay u sameeyeen aan garanaynin ku ammaanahaynin iyagii ugu mahadnaqaynin kuba shukriyahayn ilaahay shukrigiisa kama aqbalayo waayo waxay shareecadiisu shareecadu ay jidaysay waxa kaba mid ah oo dee taan axaadiisan aan kuba hayno wixii macruuf ee laguu sameeyey in abaalkeedii la celiya shareecadii baa amraysa inagu adkaynaysa bal rasuulka ilaahay waa ka amar ina amray marka ilaahay shukrigiisana maxaa kaba mida daacadiisii oo lala yimaado ma'muuraadkii oo loo hogaansamo bal markaan dee ninka caynkaase waxa weeyaan aan dadkii kuba shukriyeyni amarkii ilaahay umuu dirmin wixii loo jideeyey umuu dirmin nin ilaahay ku shukriyeyba ma aha ama dee waxa weeyaan oo taasoo kana lagama aqbalayo haddaanu kaa laba iman siday barhkoodna ay kuba fasireen bal adigu waxa weeyaan ama ninka ay dabeecadiisu ay tahay kufranu nicam khaasatan wixii nicam ah ama ixsaana wanaagee loo sameeyey inuu qariyo inkiro ou dafiro ama aanu sheegin oonu kuma u mahad celin ruuxii u sameeyey dee dabeecadiisa ka ilaahayna waa ruux isagana iska iloobaya oo kii dadka ee dee dadkuna waa kuwa u baahan wixii xersigooda ay jaanibkaa ku dadaalayaan iyo damacoodna uu iskaba badan yahay ninkaan dadkii u mahadnaqayn ilahayna uma mahadnaqayo dee min baabi awle ayay noqon ama waxa weeyaan way isku xidhan yihiinoo dee ina ilaahay baa jideeyey oo amray eh oo kol waxa weeyaan kol haddii dee uu wixii dee nin shukrigii ilaahay gutay ma noqonayo waayo qayb bay kaba mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala oo amirtiisan loo hogaansamayo daacadii la adeecayo shukrigiisii dee in dadka ixsaan kale ixsaankoodii loo garto laguna ammaano ama dee abaalkoodii haddii la celin karana laba celiyo taas bay kaba mid tahay oo laa yashkur illaaha man laa yashkuru nnaas oo arrinku waxa weeyaanun waa adkayn aada iyo aad la ysugu adkaynayo dee waxa weeyaan ixsaankii iyo macruufkii dadka in la garto loogu shukriyo taas baa xadiidka macnihiisu yahay xdثna موسى بن إسماعيل قال xdثna الربيع بن مسلم قال xdثna محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال قال الله تعالى للنفس أخرجي قالت لا أخرج إلا كاrهة xadيka sندk waa sندkii horwn wax isbedeli ma jiro xadيثkuna waa xadيiث kale gees kalena munaasabbaabkii oo ahaa man lam yashkur innaasa wax calaaqa ah oo muuqato uu la leeyahayna ma jirto oo munaasabadii saa daraaddeed bay bacd alculamaa waxay yidhaahaanba meeshu waa xadiid keliya uunoo sanadkani waa xadiid keliya wada ahaa sanadkan dee imika si abu hurayra maxamed ibn yas kaba maqlay intaa ma ka maqlay intan kalena way la socotay oo ee jumlo xadiidkii kaba mida ayaa u munaasib ahayd baabka shardina maaha marka xadiid uu wada socdo in dhammaanba xadiidkaasi tarjamadii ama shaahid uu baabkiiyo munaasabo u wada leeyahy waa wax kaba mida ayuunba hadday munaasabo too wixii kale ay ka baxsan yihin dee kol kol baa xadiidku macaani kala duwan oo fawaa'id kala duwan uu kulansanaya oo badhna ay baabkan u munaasib yihiin badhna baab kale ay u munaasib yihiin bal taas bay hado way wada socdeene muhimku way kala hadheenun imaka halkan sanadkii un baaba la soo celiyey nuskadan bal matalan saasaa bal imakana dhacday waxa artaayun labada xadiid waa makraj keliya wada lahaayeen way wada socdeenun marka waxba munaasabo mua egeegeyne waa sanadkii horewn waanay wada socdeene halkii dee sanadkaa keliya lagu wada kaaftoomi lahay xadiid keliya laga wada dhigi laha iyun bay noqotay in la kala gooyo khaasatan iyadoo dee laba macnoo kala duwan ay faa'iideynayaan oo maxaa xadiidku yihi qaala allahu tacaala linafs ilaahay naftii wuxuu ku yidhi ukhrujii bax oo de waa wafaadkii iyo geeridii iyo markaa macnaa waa si laguba xukumay inay baxdo qaalat waxay tihi laa akhruju ilaa kaarihatan nina geeri ma jecla nina dhibasho ma jecla ruuxii ikhtiyaar la-aantiisaa laga qaadaya inaan dee ahay mid diideysa oo dee layga qaalib noqday uun mooye anagoo ikhtiyaar iyo dawca un kuma baxayo taas bay tihi bal markaa waxaan leenahay waa xadiidkun buu la sanad aha kaa hore waa kaas labada matino way wada socdeenuun ee way inoo kala hadheenuun oo dee daahirkuna wuxuu ahawn in jumlada labaadna ama inta labaadna xadiidkii hore u la raaciyo yani calaaqa baabkiiba la lahaanin macnuhuna waa taas weeye laakiin munaasaba imaka halkan baabkii lama lahan baabu macuunati rajuli akhaahu kaalmayntii walaal ninkuu u kaalmeynayo walaalkiisii muslimka ahaa iyo fadliga ay leedahay ayuu baabkeedi yahay xadaثna ismaaعiل بن abi uweysin qaala xadaثanii cabdالرaحman بn abi الzinaadi can abihi can curwata can abi murawixi can abi darin can الnabiyi slى الlahu عalيyه waslama qiila anahu qiil ismaaciil ibn abi ways waa ninka aynu marar kala duwan soo aragnay imaam malik isagoo wax ka wariyana aan soo arki jirnay cabdiraxmaan ibn zina ibn abi zinaad aabihii abuzinaad horta nin aqoon aada u sare iyo caalimna ahaa bal ay ku sifeeyeen amiirulmu'miniin xagga xadiidka ayaabuu ahaa abuzinaad oo isagana hore waxaan filayaa kitaabka inuu uguba sugan yahay magaciisa cabdullahi ibnu dhakwaan baa la yidhaha abu cabdiraxmaan ama inankiisan cabdiraxmaan waa nin atbaacu taabiciintii kala mida waana nin caalim ahaa bal mar uu madiine kharaajkeediiy waxaa tawaliyeyna aad bay de dadkii akhyaarta ahaa buu kaashanayay oo hawsha u kaalmaysanayo de waa lagu ammaanay bal maalan hawshiisaas ama la mahadiyeyba ewaxay yidhahdeen mar dambe uu ciraaq tegey ama baqdaad tegey xifdigiisu kolley si ma ahayn oo axaadiistiisu si uu madiina istiqaamadii ay lahayd halkan ma yeelano saa daraaddeed bay aymo kala duwanay bal jaanibkaas bay yar daciifiyaane oo bal maala jaanibka laakiin xadiidkani dee duruq kalena waa leeyahay ninkuna maaha waa xifdiga khaasatan markaa dambe axaadiiiisii madiina waxa weeyaan way imikana xadiidkana waa axaadiiiisii madiina un way toosnaydee kolkol markii uu baqdaad tegey ayaa la yidhahaa xifdigiisa waxbaa iska yar bedelay laba yidhaahaa bal waa nin saasa oo caalim ahaaba weeye imaam malikiyana ay tawsiiqiyaan can abi murawixin abi murawixanna kolley magaciisa imika ma hayno waa nin reer khifaarah oo abudar ay isku reeriyiin barhkoodna waa reer bani laith bay yidhaaheen barh baa yidhiba waa saxaabi oo suxbo u sugay ee haddii aanu suxbo inaanay inooguba sugnaanin waa nin taabici oo taabiciintai dhexe ka mid oo hiqa ah abu murawix can abi darin can inabiyi salى اllahu alayh wasalam qiila anahu qiil ayulacmaali rasuulki ilaahi baa lagu yidhi acmaasha ayulacmaali khayrun acmaasha keebaa ugu khayr badan waa camalkan lala imanayo qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi iimaanun rumayn bilaahi ilaahay la rumeeye iyo wa jihaadun fii sabiilihi jihaad lagu jihaado fii sabiilih dee iimaanka acmaal ugu khayr badan oo acmaashaba isaga asaas u ah camalkii haddaan iimaan jirin maba ansaxayo marka afdal alacmaal waa isaga maxaa kaloo ah dee jihaadkii fii sabiilihi liiclaa'i kalimat اllahi tacaala ama litakuna kalimat اllahi alculya loo jihaadayena isaguna waa camalka ugu fadli badan oo waa martabada aad iyo aad u sarraysa ayuu leeyahay qiila waxaa la yidhi fayu riqaabi addoomahan la xoraynayo waa riqaabtii jamcu raqabatin waana xorayntii addoomaha loo wadaa afdalu teebaa riqaabta iyo addoomaha la xoreynaya teebaa u fadli badan qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh aklaaha samanan waa ta ugu qaalisan xagga lacagta oo ujeeddadu waxa weeyaan dee kolley qaalinimadan waxaa keenaysa qiimaha ay leedahay nafaasada ay leedahay oo waxa weeyaan dee ta u qaalisan inay kolley nafaqo ziyaadaa jirto ruux hadduu bal maalan imaka dee shay qiimihiisu yahay boqol kun uu bixinayo iyo hadduu shay laba boqoloo kuna uu dee sadaqaysanayo ama uu ku tabarucayo kan labada boqol infaaq aada u badanoo ziyaadaa la socda waxaan keenayna waa jawdada iyo nafaasada haddaba waa ta ugu qaalisan oo waxaa riwaayaadka qaarkood kuba yimi halkan de anfasuha inda waa anfasuhaba tan taala de waa ta ugu qiimo badanoo waa anfasuha cinda ahliha ehelkeedii lahaa waa taa ugu qiimaha badan ee aada loo xiisaynaye loo raqbaynaye dee taasna ay keentay inay u qaalisan tahay taas baa infaaqan ziyaadada daraaddeed u qiimo badan taas buu idhan kolley imaam nawowi baa wuxuu raximah llahu tacala yidhi xadiidka asalkiisu saxiixayn buu kuba sugan yahay arrinkani wuxuu noqonayaa ruuxu hadduu raqabo keliya addoon keliyuu xoraynayaa marka laba addoomood oo dee kala qaalisan kala qiimo badan baa jirta ta fadliga badani waa taa qiimaha badan ee laakiin hadduu waxa weeyaan laba uu xoraynayo maalan haddii xaggii nafaasada la eego waxaan uu hayaa addoon keliyay xorayn kartaa haddii uu jaanibka kale eegana laba addoomood buu ku wada xare ku xoreyn karaa ee laba shaksi oo cubuudiyadan iyo riqigan ka wada baxa ayaa ka fadli banaanaya raqabo keliya iyada markaa haddii mid wax ka badan intan kale ay goynayso oo taas ay goynayso laba raqabo uu wada xoreeyo ayaa ka fadli badan raqabadii keliya hayde laakiin markay mid iyo mid tahay ayaa ta qiimaha badan ee nafaasada badani ay fadli badnaanaysa haddii laakiin ay arrintu noqoto mid aad u sarraysa iyo laba inuu wada xoreeyo labada ayaaba dee si fadli badnaanaya waayo laba shaksi oo ibnu aadama ayaa xorriyadoodii helaya cubuudiyada dulligeediina ka wada baxaya taasba weeyaan oo wuxuu leeyahay iyada way ka duwantahay odxiyadoo kale neef aada u shilis oo fiican ood qashood ku odxiyaysato ayaa ka fiicanna hilib baa loo jeedaa iyo jawdadii eh laba neef inaad ka wada dhigto ood ku wada sadaqay marka aad ku wada odxiyaysato iyada xagga sababta laakiin xaggan ee tacadudkan iyo shaksi labaad oo addoonnimadii kaba baxaya ayaa fadli ziyaadaha keenayse waa markay wixii laba uun yihiin mid iyo mid ay yihiin kala qiimo badan yihiin qaala abudarba wuxuu yihi waa xirsigoodii dee dadkii ho saxaabadii iyo dee dadkii selafkii ay ku dadaalayeen khayrka iyo cam iyo kasbigiisao fain lam in lam astadiic haddaanan karin bacd alcamali addoonu xoreeya ma hayo waa acmaasha hadduu doono jihaadkiiyo waaba kaba daciifay acmaasha qaarkood haddaan kari waayo ajri iyo hawaab seen ku helayaa weeye qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tucinu waxaad u kaalmaynaysaa daayican ama daa'ican weeye ay daa dayaacin weeye ku dayaacu saaxiiba waa ruux dee dayacan weeyaan oo isagu dayaacu saaxiib oo baahan oo ama faqri baa jira waa dee waxbaan u qabsan karayno waaba ciyaalkii isagii baaba dhici karta dee waaba ruux weyne laakiin baahina way jirtaa caruurna waa leeyahay wuxuu hayaa ma jirto adugu waa ruuxa dayaaca u saaxiibka hallowga iyo jaanibka u saaxiibka kaas baad u kaalmayn waxay ku noqon ajri iyo hawaabkii acmaashan aad kari weyday waxaad ku helaysa baad ku heli aw tasnacu liakhraqa oo macnaa waxa weeyaan kaas baad u kaalmayn waa halkan daayacan waa lagu dee dabdiyey riwaaya waxay halkan tuciinu saanican oo dee weliba munaasib u ah aw tasnacu liakhraqa oo ku isagu saanic oo hadda farsama yaqaan oo laakiin u baahan kaalmo oo kale ayaad sancadiis iyo wixii uguba kaalmaynaysaa sancadna waa wixii ruuxa dee noloshiisa ay kuba xidhnayd aw tasnacu amase waxaad u samayn liakhraqa mid aan waxba aqoon weeyaan oo isagu farsamo uu leeyahy aanu jirin ayaa dee adiga haddii aad kuba dhaanto wixii aad u samaynaysay aada u samaynaysaa uba baahnaa oo adigu markaa kii saanicabaad ee dhici karta dadku ay lahaayeen iska dhaafayeene sancadiisan lagu eegaya lahaa dee waa iskuba filaya dhici karta inuu meelo baahi ay kaba jirto ayaad u kaalmayn oo sancadiis iyo wixii uu markaa gaari kara aad ugu kaalmayn ama ku akhraqoon isagu wax farsamaa iyo wax sancuu leeyahay aanu jirin oo uu garanaya aanu jirin kaas baad adigu waxa weeyaan u samayn wixii ajri bay kuu noqon thawaab bay kuu noqon camaladii kale ee aad gaari kari weydayna badiilkeed bay noqon qaala wuxuu ihi markaa haddana de kolle abudar baana weydiinaya afara'ayta in dacuftu bal iiga waran haddaan daciifo taas nafteeda aan ka daciifo on kari waayo dacfi maaha wahsi ee waa dacfi cajziba qaala wuxuu yihi oo markaa waxyaalaha acmaasha ama umuuraha ajriga iyo hawaab kale aan kari waayo on kaba daciifo sebaa khayr iyo wanaag aan ku kasbanaya qaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tadacu nnaasa dadka ayaad kala tegaysaa min ashari sharki bal dhabkaaga ka hayso oo haddii aanad waxtar aanad ahayn oonad aanad waxu tarahayn dadkii oo xaggaaga waxtar aanu kaba imanayn sharkaagii iyo dhibkaagii ama af ha noqoto ama adiine kala tag dadkii oo ka hayso fa inahaa khasladan ah dadkii oo kaa badbaadaa sadaqatun sadaqa weeye tasadaqu kollay labadii tood baa midaxad asalku waxaa ata tasadaqe sadaqa aad ku sadaqaysanayso bihaa iyada calaa nafsika naftaada aday sadaqa kuto dee waxa weeyaan dadkii oo kaa badbaada kaa nabadgala sharkaagii ood kaba haysatid waxay ku noqonaysaa ajri sadaqo iyo thawaab aad naftaadii ku sadaqaysatay ama ajri sadaqaad ka helaysa oo waxaad naftaadii kuba sadaqaysanayso taa yeelba baabun ahlulmacruufi fi dunyaa ahlulmacruufi fi laakhirati macruufka iyo wanaagga dadka adduunyada waa dadka dee ixsaanka iyo wanaagga iyo samafalka lagu yaqaane ehelka uba ah qowlkooda iyo jaahood iyo cilmigooda iyo markaa maalkooda iyo dee ama xaalkooda dadka ugu kaalmeeya ugu wanaag sameeya ee macruufka u ehelkaa fi dunya ahlulmacruuf fi laakhira aakhirana iyaga macruufka iyo wanaagga dadka u ehelka ahoo macnaa waxa weeye in dee ajrigii iyo hawaabkii hal jazaa lixsaan ila alixsaan inama aljazaau min jinsi alcamal faman yacmal midqaala daratin khayra yara ajrigii iyo macruufkoodii bay aakhire helayaan macruufkoodii bay laba kulmayaan oo lagaba marinaya ama iyagaaba ahlmacruuf oo aakhirana markay noqoto shafaacadii dadka iyo ixsaankoodii dee waaba camalkooda wanaagii horey laba yimaadeen baa tanna ay kuba gaadhayaanoo macruuf kale ayaaba xaggoodii kaba soo fulaysa maalinta qiyaamaha bal xadiidku inoogu soo socotaan xadaثna عalي بن أbي hاشhimi qاaل xadaثnii نصayr بن cmر بn يزيد بn qبيصة بn يزيد الأسدي عن فuلان qاaل سمعت برmة بن الyث بن الyث بن برmة أنه سمعa qبيصة بن برmة الأسدي qاaل waa dad wada qariibaad moodaa de kolley waana meelahan uba laga yaaba kitaabka inay halkan kuba sugnaadaan bal ninka ugu horeeya horta caliy bn abi hashim abu hashimkan cubaydullahi bnu dibrakh baa la yidhaha waa abu hashimka de waa kunyada ah waa aabbaha cubaydullahi bnu dibrakh baa la yidhaha waa nin bal adigu saduuqa siduu xaafid ibnu xajar kala cabiro run badana ahaa ana cadaalo u sugaya yaan dabdiba aan u tilmaaminbe barh baa kalaam kuba keenay oo waqtiyadii dee mixnadii qur-aanku bilaabantay culimada lagu dhibayay qur-aanku waa makhluuq dhaha barhkood lagu dilay badha ay ku xidhxidhnaayeen dhibta badan ee in badan ee jeelalkii ku dhinteen ee adigu bal rafaadka badan yimi sanado badanna maamuun markuu bilaabay muctasim oo dhan khilaafadiisii waasiq isagana israac ilaa mutawakil meesha kaba saarayay bal waa muddo dheer bay qaadatay ayaa qolooyin baa jiray dee markii in iyagu dhibtii ku badnaatay laga yeerhsiiyey uno ajiiboydhu waa qur-aanku waa makhluuq oo laga yaaba dee raggii aada u yar mutasha jaanibkan ugu adadkaana ay markii dambe hadalla kaba keeneen taasi waa mid oo kaasi waa kii ajiibay laakiin dee ruuxii wixii laga yeerhsiiye ikraa waxay la tahay wax loo qabanayaa ma jirtay lakiin barh kalaa jirtayo ay dhahaan waa mutawaqifo dee anigu ka aamusay un manaa makhluuqna ma odhanayo makhluuqna maaha deeta iyagana haddana ragga qaarkood ay kalaam kaba keeneen bal adu waa dadkii kalaamku jaanibka ugaba yimeen laakiin kolley wax saasa oo imaka halkaas ma si aha eh bal waa nin saduuqaan laynaa horta bal ninkan waana atbaacu taabiciintii raggii laba kulmay kuwoodii ugu waaweynaan ama inta dambe musayr ibnu cumar burmat ibnu lays iyo qabiisatu ibnu burma horta bal saddexdaa dambe kitaabkeennan mooyaane oo xadiidkan mooye meel kaleo riwaayo ku leeyihiin ma jirto macnaa ilaa ninka ugu dambeeya ee صaxaabiga ah iyo labadan kaba horeeya wax riwaayo oo meel kale ku leeyihiin ma jirto kitaabkeenan ahayn kan bal mثalا markaan eegno نusayr iبnu camrina oo me نusayr iبnu cumar weeye ha sax laga yaabaa inay taqriib dhacday نusayr iبnu camrina lakiin san imaka aan hayno ayaa sawaabo oo kale waxaa atbaacu taab waa dabaqadii sufyaan ibn cuyayna atbaacu taabiciintii dhexe weeye ninka isaga ku xigaya qabisat ibn markaa me burma magacan burmat ibnu lays laba yidhaahaana xaafid ibn xajar saadisu kaba dhiga ninka saddexaadna dee waaba ninkaa saxaabiga ah ibnu kolley xibaan hadalkiisa yar mooda yar nooc yar tacaarudayo hiqaatu taabiciinna waa ku sheegay saxaabadana waa kuba sheegay oo barhkood baaba dhici karta inay haddii la yidhaaha taasi xadiidka markaa irsaal baa ku sugnaanaya soxbadiisiiba kalaam kaba keenay barhkood baa soxbadiisii kalaam kaa keenay dee riwaayaad kale oon kaba haynaana maba jirto xaafid ibnu xajarle intoodaba wuxuu kaba dhigay imaka maqbuulin inay yihiin dee ninkan uu soxadiisa la iskuba khilaafsan yahi mooyaane lakiin waxaan leenahay kolley musayr ibnu cumar iyo burma labadaba waxaan leenahay dee riwaayadan un baan kuba haynaa bal ninkaas saxaabigaa markan kaba saarmo isna soxbadiisa la iskuba khilaafsan yahay waa rag majaahiila aan la aqoono waayo ciddan imaka san uga warinaysa mooye si kaloo looga wariyey ama cid kaloo ka warinayso intaa ka ziyaadsani maba jirto waana dahabitu kaba cabiro imaka ka labaad oo kale musayr ibnu cumar laa yucraf cibaaro saasuu kaba cabiraay me waxaan ujeedaa burma laa yucraf buu kaba cabiraay bal taaba wey arrin kale ii taallo oo qabin nusayr ibnu cumar yaa maxaa inoo taalla can fulaanin kolley sanadkan iyo sanad ka dambeeyaana xalay wakti dheer bay igama qaateen kol baa casharka baa iga baajin gaadheen oo dee wakti dambe ayaan gaadhay waa bal lafdigan iyo umuurahan dabdintood kolle dabdigina muxuu noqonaya halkan ma noqonayo nusqooyinkeeni iyo dabdin ma noqonayse bal cidda ay yihiin iyo ciddii bal ka haddii xadiidka cid kale ma warisay sanadku suuya waayo waxaan arki doonaa waynu isku wada raacsanaya khada sanadka dambe kuma jira riwaayada dambe kuma jireen bal marka waxaan leenahay intan arkay musayr ibnu cumar waxay leeyihiin burmu xadiidka ka wariyey bal bukhaari waa siduu taariikhdiisana kuba yidhaah halkana can fulanin baa inoo taala oo si wax aan la magacaabin oo kale sanadkii uu kuba jiro burmo markay sheegayaanna ciddii wax ka warisay nusayr ibnu cumar bay kaba dhigaan marka taas baa dee waxay keenaysa ishkaal keentay halkani ma ziyaado kitaabkeenan ku sugan baa arrinkani mise waa wax kale bal adigu ugu dambayn tahdiib ulkamaal oo kale oo isagoo dhigtay burmat bnu lays inuu nusayr kaba warinayo ayuu cibaaradan soo raaciyey waqiila can fulanin tan oo kale oo bal waxaan leenahay fulaankan xataa marka dambe ay dee kutubtooda dhigayeen rijaasha ah mubhabaadka dhigayeen nin nin halkan galaba may soo naqlin isagana bal waa ruuxaan laba garanayne ee arrinka jira waxa weeye nusayr ibnu cumar horta waxay leeyihiin burmo waa ka wariyey haddii taa aan idhaahno iyadoon can fulanin aanay inoo joogin buu sanadku inoo xidhiidhsanaanaya qeylkaa kalena tahdibulkamaal iyo way kuba sugan tahay bal kutubta taraajimteena hayna kitaabkaa ugu waasacsan weeye oo dee waa kaa dhowr iyo soddon mujalad buu ku madbacaysan yahay waana kutubtan lixdaa iyo wixii ay lahaayeen taraajimtooda waa mizi baa leh xaafid ibn xajar kitaabkiisa tahdiib tahdiib oo kitaabku kaba soo gaabiyey bal can fulani haddii laba yidhaahana meeshii ama jahaala horta sanadka inoogu sugan raggan ama inqidaac baaba jiraya haddii ama dee arrinkan ah dee can fulani marka laba yidhaaho xafid ibn xajar oo kale raximah llahu tacaala dee waa ishaaray oo xadiidkan marka la eego kitaabkiisan cisaabo oo kale waa soo dhigta waanu ishaara riwaayadan riwaayadan bukhaari fi ladabna waaba ishaara iyo qolo bal matalan taase arrinkan waxaan leenahay burmo oo kale iyo nusayr iyo waa dad markaa dee riwaayadan mooye meel kale aynaan ku hayn arrintoodna jahaal ay kuba sugan tahay xafid ibn xajarna maqbuul buu ka wada cabidhay dhammaantood waxaan ninka ugu dambeeya ahayn qaala wuxu uhi haddaba bal qabiisa kuntu waxana cinda nabiyi salى اllahu عalيyh wasalam fasamictuhu waan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo ahlulmacruufi fi dunya dadka iyagu macruufka iyo wanaaga iyo ixsaanka u ehelkaa adduunyo ahlulmacruufi fi اlaakhirati macruufka iyo wanaaga aakhiro dadka u ehelkaa weeyo macnaa jaziil bay helayaan waa san markii horeba kuma fasiray ilaah baa subxaanaه wa tacaala xasanaadkoodii badnaayay adduunye kulaba imanayeen iyo ixsaankii dadka ayuu darajaad sare ku gaadhsiinaya iyaga ahlalmacruuf waa hal jazaa lixsaan ila lixsaan ama se waxaaba weeyaan wanaaggaa ay laba iman jireen iyo taas oo kale ayaaba haddana keenaysa inay dadka wax shafaaco qaadan noqdaan oo ahlulmacruuf fi laakhirana ay noqdaanba wa ahlulmunkari xumaanta iyo munkarka kuwii ehelkaa fi dunya hum ahlulmunkari de wa ahlunaar iyaga munkar iyo xumaan u hela aakhiro oo dee munkarkuna waa wixii shareecadu ay diiday inkirtay ee xarimtay ama ay dido ruuxa munkar samaynaya laba imanaya isaguna jaziisiibuu la kulmayahayo kollay maqsuudka xadiidku waxa weeyaanuun waa boorin laysku boorinayo cala alixsaan dadka oo loo wanaag sameeyo layskuba boorinayo iyo bal matalan iyadoo layskaba eryayo laysu diidayo wixii munkarka ahaa oo lalaba yimaado waayo ruuxu jaziisiibuu aakhiro labadaba la kulmaya xdثna موسى بن اسماعيل قال xdثna cبداللhi بن حسان العنبري قال xdثna حبان بن عاaصم وكان حرملة أbا أمه فxdثتني صفية بنة عlyبة وdحaybة بنة عlyبة وكان جدهma حرملة أbا أbيهma أنه أخبرهم عن حرملة بن عبدالله laba meelaha aan lahaa oo xalay wakti bay iga qaateen bal waxuu ka sigtay in iska da casharka waxa weeye kollay waa baxsi badan iyo kolley tacab badan ba iga gaadheen xadiidkaan eegno sanadkaan eegeynaa haddii matigu dee bal wixi aan ka gaadhsina aan eegeynaa dhib ma lahay cabdاللahi بن xasan alcambari oo sheeka labaada horumaynaan soo marin kunyadiisa abuljunayd baa la yidhah waa dad isla wada reero waa reer tamiime waxay citris bay ku naanaysi jireen waana xaafid ibnu xajar maqbuul buu kaga cabira atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaa ibnu xibbaanna hiqaadkiisa waa ku sugan yahay laakiin iyo ku xiga nin xibaan ibnu caasim la yidhaaho xibaan ibnu caasim la yidhaaho bal ibnu xibaan isaga naftiisa wuxuu ku sheegay inuu hiqa yaho hiqaadku kuba sheegay xaafidna maqbuul buu kaba cabiray marka la eego taqriib haalise ah laakiin dahabi wuxuu dhaha ninkan cidda uu yahay lama garanayo waa mid cibaara inoo taalla oo xarmalo nin la yidhaho waa ninka xadiidka inoo warin doonaa awowgii buu ahaa hooyadii dhalay wa kaana xarmalatu sababtu xarmaladu inoo soo socdaa abaa umihi buu ahaa bal halkaa hayso horta waa awowgii hooyo marka faxadaatni xadaatni cabdillahi bnu xasaanun baa le cabdillahi bnu xasaan baa saddex xadiidka saddex buu ka wada maqlay mid waxa weeyaan waa xibaan ibnu caasim oo xarmala uu awowgii hooye yahay iyo labadan dumar ee walaala ah oo maxay ah faxadaatnii safiyatu bnatu culaybata waduxaybatu bnata culaybata laba dumaroo safiye iyo duxayba lakala idhaaho taabiciintiya weeye xaf ibnu xajarna mid kasta wuxuu kaba cabiray maqbuula inay tahay haalise kaba mida dahabina labadoodaba dumarka aan la aqoonay majhuulaadka ayuu kuba sheegay ee bal labadaasna uu ka maqlay markaa saddexdoodan aan odhan karno saddexdooba dee majaahiishaan kuba darayna iyo dadka aan la aqooni waayo halkan mooye iyo sidaa iyiin mooye meel kale inooguma sugna ayuu ka wada wariyey wa kaana jaduhuma waa labadan dumara awowgood wuxuu ahaa xarmalata xarmalu ahaa abaa abihima oo macnuhu waxa weya nin xarmalo la yidhaaho ayaa xibaan ibnu caasimna waa awowgii hooyo labadan dumarana ee safiye iyo duxaybana culaybahan iyaga dhalay ayuu dhalayo waa awowgood aabbo markaa saddexdoodaba awowbuu u ahaa marka maxay noo taalaa annahu xarmala dhe makaalkan akhbarahum waa u waramay can xarmalata bni cabdillahi waa meeshii ugu ishkaalka badnayd xalata taa waktiga dheerna igaba qaadatay waxaa meesha taala inuu u waramay nusqooyinkanna waa sida taala nusqooyinka adabke anahu abarahum anahu waa bal akhbarahum can xarmala markan can xarmala cantani ay noo soo gasho kan u waramee saddexdooda u warameeyuu yahay markaa ma shubna waa xarmal ugaba waramay bal waxa weeyaan saxda oo qaranka qaato cantani asal ahaan maba jirto waana wax kitaabkeenan dhacay sawaabku muxuu yahay أنه أخبرهم xرملة بن عبداللahi taas weeye waxa u waramay sddexdaas sddexdu waa kuwe حبان iبن cاaصم صفية iyo دuحayb oo ilmo culaybo ah saddexdooda waxa u waramay xرملة بن عبداللahi oo aya awowgood ah midna waa awowgii hooyo labana waa awowgood aab awowgood baa u wada waramay saddexdoodaba dee saddexdoodna cabdاللahi بن xaسان الcambari baa ka warinaya kolley dee wax aan wadaba noqdo ugu dambeyn tahdibulkamaal mizi baa wuxuu soo dhigtay markuu xarmalo joogo tarjamadiisa ayuu intan soo dhigtay xadiidka axmedna waa wariyey laakiin sanad kaleu ku wariyo kan ka yar duwan waana ka xaafid kolley malaa markuu isu wadageeyey uu taxsiiniyo waayo isaabana way ku sugan yihiin oo sanadkiisa xasan uu yidhaahaa isagoo adabkeenan iyo abu daawud uu dayaalisi u tiiriyey ee bal waxa weeyaan markaa tahdiibulkamaal bay cibaaradiisu ahayd markuu intan sanadka ka soo qaatay ka axmed buu dhameeye annahu akhbarahum xarmalatu isagoo canti ani la socono bal waxa weeye dee waxa inoo dabdiyey inoona saxay oon kaba saxanayna waa tahdiib ulkamaal sawaabku markaa cantan baan meesha jirin ee waxa weeye in la yidhaaho hadalla markaa inagama dhacsana haddii kale waxbaa meeshii ruuxaynaan garanayn baa soo gelila annahu shaniya akhbarahum waxa u waramay dadkaas saddexda xarmalatu bnu cabdillaahi baa u waramay taas bay arrintu noqon muxuu yihi qultu fii nafsi ma anahu kharaja wuu baxay xata ata nabiya salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi buu u yimi fakana cindahu rasuulka ilaahi buu la joogay xataa carafahu nabiyu salى اllahu alيه wasalam ilaa nebigii gartay falama irtaxala malaa markuu muddo la jooguu dee iska tegayuu guuraya isagu ayuu an qultu fii nafsi isagaa dee markii hore waa markuu isagaa rexlada ninkan guuraya tegaya waa ninkan xarmala xarmalat bnu cabdillahi bnu iyaas barhkood baa xarmalat ibnu iyaas idhaaha anaa isidhi wallahi baan ku dhaartay laatiyana waan u tegaya annabiya salى اllahu عalيه wasalam xata asdaada min alcilmi ilaan cilmi beersado fajiئtu waan imi amshi anoo soconaya de inuu ka tegana uu doonayay xataa qumtu bayna yaday ilaan ishortaagay faqultu waxa hi ma taأmurinii acmalu maxaad i amraysaa rasuulka ilaan sameeya qaala wuxu uhi ya xarmalatu iti lmacrufa waxa wanaagsan la kaalay wajtanib lmunkara munkarka ka dheerow wuu iska socday uma rajactu haddana intan tagaan soo noqday waan laabmay xataa ji'tu raaxilata ilaan raaxiladaydii aan doonayay dee inaan reerkii ugu laabmo aan u imi uma aqbaltu haddana halkii buu kaba soo noqdo waan soo qaabilay xataa qumtu maqaami ilaa aan istaagay meeshaydii hore qariiban minu meel ku dhow rasuulkii ilaahay aan istaagay faqultu waxaan uhi ya rasuula اllahi ma taamurunii acmalu maxaad i amraysaa inaan sameeyo oon ku camal falo qaala wuxu uhi ya xarmalati iti lmacruufa wajtanib lmunkara waa intii hore wandur eeg waa intuu u kordhiyey maa yucjibu waxa cajab gelinaya ee ka farxinaya ama raali gelinaya udunaka dhegtaada an yaquula laka inay ku yidhaahaan alqowmu qowmkii idaa qumta min cindii markaad agtoodii kala kacdo oo faatihi kaa la kaalay wandur eeg aladii kii takrahu aada nacayso an yaquula laka lqowm qowmku inay kugu yidhaahaan idaa qumta markaad ka kacdo min cindihim faijtanibu ka dheerow maxay intani tahay waana dee kollay wasiyo weyn weeyaane bal dad baad la joogtaa majlis baad fadhidaa waad ka tagtay markaad ka tagta maxaad jeceshay inay dadkii ku yidhaahaan adoo ka maqan de inay ku xantaan oy ku ceebeeyaan oy wax kaa sheegaan ma jeclide inay ku ammaanaan baad jeceshay haddii taani la helayna lagaa aamuso adiguna saa yeelo markay cidi kaa tagto dee eeg waa naftaadoo kale waxa adigu aada jeceshay in lagugu sameeyo dadka ku sameeyo adiguna wax ruuxii diidayo oo uu nacayo haka daba odhanin taasi waa mid bal marka oo waa wixii adigu aada jeclayd in lagugu yidhaaho adiguna dheh wixii aad diideysay qoomku inay ku yidhaahaan markaad kaba tagtana adiguna hadhow ha odhanin weeye adiguna oo ruux kaa tegey ha ku odhanin ee dadka waxaa kula mucaamalootaa waxaad jeceshay inay kula dhaqmaan markaad ka tegeyso waxbaad jeceshay ku raali gelinaya inay yidhaahaan markaad kaba tagto adna kaa ka la kaalay waxbaad nacaysaa inay ku yidhaahaan markaad ka tagto adiguna kaa iskaba ilaali saasuu rasuulka ilaahay ku yidhi falama rajactu markii aan laabmay ayaan tafakartu hadalkiisii u fiirsaday faidaa humaa arinkan iti lmacruufa wajtanib lmunkar iyo deetan waaba wuxun baaban arkay lam yadacaa shayan dee wixii wanaagsanaana waa macruuf wixii xumaana waa munkar waxbaba kamay tegin wuxuu ii reebay may jirin tii un baaban arkay wallah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk